kana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana ku eegeynaa dagaalada ay iclaamisay dowladda soomaaliya ee ka dhanka al-shabaab waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle
meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa iclaamisay dagaal ka dhan al-shabaab waxaana hadda guluf dagaaleed uu ka bilowday deegaanada qaarkood iyadoo dadka deegaanle dadka deegaanka iyo ciidamada dowladdu dagaal xogani kula gelaya al-shabaab qaybo ka mida gobolka hiiraan iyo galgaduud haddaba dagaalkan al-shabaab hadda lagu qaaday al-shabaabna dhowaanuu ka hadla afayoonkooda muxuu ka dhigan yahay sidee loogu guulaysan karaa dagaalka maxaysataa qorshaha dowladda barnaamijka ayaan ku eegi doonaa hadduu rabbi idmo oo aan ku jeeqi doonaa toddobaadkan waxaana barnaamijka nagala qaybgelaya xildhibaan cabdirasaaq xusul oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya kana mid a dadka deegaanada uu kasoo jeeda hadday gacanta ku al-shabaab islamarkaana xoogogaal si dhow arrintan ula socda barnaamijka waxaa kaloo nagala qaybgeli doona wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya islamarkaana kasoo shaqeeya arrimaha amniga gaar ahaanna arrinta hubka dhigista iyo dhaqaalarinta al-shabaab waqti kamid a wasaaradda amniga maxamed mukhtaar ibraahim ayaa barnaamijka marti noogu ah sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya ku-xigeenkii hore hay-adda sirdoonka soomaaliya cabdisalaam guuleed dhammaantiin aad baad umahadsantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaad cabdirasaaq aan ku bilaabo xildhibaanka xagey marayaan marka la fiiriyo abaabulka dagaal socda
bismillahi raxmaan raxiim marka hore idaacadda v o a waa mahad celinaya fursadaan qaaligaahayna siisay sidoo kale waxaan rabaa inaan salaamo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan sidaas lamid ah waxaan rabaa inaan marka hore ka tacsiyeeyo dadkii lagu laayay gobolka hiiraan oo ugu horeeya nabaddoon cilmi cadowga argagixisada ah ay ku baabi'iyeen isaga iyo shuhadadii kalete ee meeshaas kula shahiiday oo lagu gardarooday marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo reer hiiraan gaar ahaan sabar iyo iimaan allah naga siiyo runtii markaan gudaha u galo mawduuca nimanka la yidhaahdo al-shabaab ee argagixisada ah ee haysta deegaano badan oo soomaaliyeed dagaalka dowladdu kuma qaadin dadka deegaankuna kuma qaadin iyagaa soo qaaday oo la wareegay deegaano dad abriye ah oo soomaaliyeed ay degan yihiin qaarkood ay dul fadhiyaan muddo ka badan saddex iyo toban sano runtiina gulufkaas markay iyagu bilaabeen dadka gumaadeen hantidooda qaateen zaka aan dhammaanayna aruuriyaan bulshadii tacadiyadii dhibaatadii ayay ka kacdoontay dowladda soomaaliyana iyadoo difaacaysa dadkeeda ayay bulshadaas kacdoontay garab iyo gaashaan u noqotay marka dagaaladaasi waxa ay ka dhignaan doonaan ama ay ka dhigan yihiin in cadowgaas argagixisada ah oo maanta janis loogu haysto bulshadii soomaaliyeed oo wada aragtay waxa ay wadaan in aysan diin shuqul ku lahayn in dadkii iyo dowladdiiba ay iska dulqaadaan
heeryadowasiir hore maxamed mukhtaar markaad fiirisaan dagaalka sidoo ku bilowday markaad fiirisaan dagaalaa bilowday dowladdu way sheegtay laakiin dabaqaqaa keena in dagaalso marka sidoo ku bilow dagaalkan
bismillahi raxmaan raxiim tacsida nabadoonka iyo dadka dhammaan ku dhibaatoobay ama ku shahiiday waxaan la wadaagaa xildhibaanka runtii ma filayo inuu yahay dagaal hadda bilowday dagaalka shabaab laba kun iyo toddobadii ayuu soo bilowday labada markaad fiiriso xukuumaddii xilligaad joortay waa markii ugu horreysay ee laba kun iyo toddobadii sharci la dagaalanka argixisada la keenay ee baarlamaanka sidoo kale waa marka uu shabaab inta gooni ugu baxay maxaakiimtii uu gooni u istaagay uu bilaabay gumaadka dadka soomaalida ahaa marka horta muddadaas ayuu soo bilowday ilaa iyo wuu socday laakiin qalqal wuxuu ku soo galay markii laba kun iyo toddobiyo tobankii bishii sebtembar lasoo gaaray intii ka horreysay dadka soomaaliyeed way u caddaayeen cidda al-shabaab ah laakiin marka lasoo gaaray sebtembar laba kun iyo toddobiyo tobankeedii ayaa xukuumaddii xilligaa joogtay ayaa waxay u iclaamisay o n l f inay tahay argagixiso taa marka waxay keentay in la kala garan waayo shabaabkii iyo dad mujaahidiina oo xaqooda u diriraya tii marka waxay keentay inuu hakad galo la dagaalankii al-shabaab marka uu madaxweyne xasan sheekh hadda yimid wuxuu dadku soomaaliyeed u cadeeyey shabaab keliya inay yihiin cadowga argagixisada ah ee buda in lala dagaalo taa ayaa horta qayb waxay ka ahayd dhiirigelinta inay dadka xaqoodii ay raadsadaan iska kiciyaan culayska dul saaran sidoo kale shabaab asaga laftigiisa wuxuu dareemay ismahadin ah in uu xukunka uu maadaama dhowr sano aan lala dagaalin culays la saaran in uu ciqaabtii iyo dadkii culayskuu ku hayay inuu sii ballaariyo taa ayaa keenta laftigeeda ka jawaabid ay dadka ka jawaabayaan marka hadda waxaan rajaynaynaa haddii aa la yidhahda in dagaalada hadda bilowday ay isu bedeli doonaan qaab rasmi ah la heli doono shuruuc loo baahan yahay lagana guulaysan doono
absalan isla su-aashan sidoo ku bilow dagaalka markaad fiirisaan khibradaada midig
horta tacsida waxaan la wadaagayaa iyo maaragtay ducada aan u ducaynayno dadka dagaal ku jira iyo dadkii dhaawacmay iyo shuhaadadii dagaalka maaragtay wixii intii ku dhimatay maanta intii ka horreysay oo ugu horreeyo maaragtay suldaankii geesiga ahay oon isleeyahay soomaali taariikhdeeda meel weyn uu ka geli doonaa dhaqanka soomaaliyeedna inay ku daysadaan ay tahay aan isleeyahay in guutooyinka ciidanka soomaaliya iyo meelo badan oo kamid a in loogu magac daro laano waxa weeyaan waa inaan u tacsiyeyno ma ahane waa inaan u hambalyeyno sababtoo ah waxa weeye waa mujaahid soomalinimadiisa iyo geesinimadiisa muujiyey suldaan cilmi xagar guure allah yarxamu haddaad fiiriso cabdilqaadirow toddobiyo toban sano ayay hogaamiye kooxyadii waddanka haysteen markii maxaakiimtu kacayeen dadka soomaaliyeed way dhibi jireen aad ay u rafaadi jireen maalinay istaageen dadku ay waxay dhaheen maanta intaan nalma dhaafayso shabaab hadda waxaa muuqata shan iyo toban sano muddo gaaraysa ayay dadka dhibaato ku hayeen dadka soomaalida marka dulqaadkoodu meeluu ku egyahay hadday mar istaagaan inta badan hogaamiye kooxeedkii waad ogeedo maxaakiimtii ayaa u dambaysay shabaabna waxaan isleeyahay kacdoonkan shacabka waa u dambay doonta marka waxaa muuqata dulqaadkii inuu shacabka ka dhammaaday kalsoonina inay ka heleen باقي مدحوين حسن شيخ محمد او هاي نينكي ugu dambeeyay ee dagaal dhab la galay shabaab ila baraawo gaarsiya madaxweyne sheekh shariif oo aniki xamar ka xoreeyay laakiin ila ila baraawo la gaarsiya xasan sheekh maxamuud sabab u ahay maadaama marka si cod dheer leh oo kalsooniyo ka muuqato uu dagaalkan ugu baaqay dadkuna dulqaadkoodii dhammaaday timekii ay dagaalama jireen la gaaray oo maaragtay la iska kicilaa wax kor fadhiya waxaan is leeyahay dagaalkaani waqti sax uu ku soo aaday laakiin dareen haddana waxaa igu jiraa inuu kala horreyn jirto diyaargarowga shacabka iyo midka dowladda
alabsaaq markaad fiiriso al-shabaab saddex iyo toban sana ay deegaana haysteen way joogeen canshuuray qaadayeen hadda maxaa soo kordhay
runtii muddadaas oo saddex iyo tobanka sana ah runtaa waaye ay deegaanadaas haysteen laakiin mar walbaa waxaa jiray dad soomaaliyeed oo kacdoonkaa mid lamid ah sameeya tusaale ahaan gobolka galgudud barigiisa degmooyinka galcad iyo ceeldheer saddex iyo toban sano ka hor sanadii laba kun iyo sagaalkii iyo aakhirkeedii iyo horaantii laba kun iyo tobankii waa lagula dagaalamay waxaa kula dagaalamay bulshada deegaanka sagaal bilood ayaa al-shabaab hortaagnaayeen shacabka deegaanadaas degan iyagoo madaxtooyada kaabiga ku haya oo weerar ku haya hase ahaatee mar walba waxaa dhacaysay in dadka kacdooma deriskooduna aysan kaalmaynin dowladduna aysan garab u noqonin sidaana iyaga markii dambe awoodooda lagu wiiqo oo cadowga argagixisada ah isaga soo gurmado gobollada dalka oo dhan hadda maxaa isbedelay yaa yaa damaanad qaadaya inay dadku gurmad iyo taageer helayaan hadda wax badanaa isbedelay waxyaabahaas badanoo isbedelay waxaan ka xusi karaa in bulshadii soomaaliyeed maanta ay dareemeen nimankan in wax ay wadaan aysan diin ahayn
waa dareemeen laakiin gurmadka intuu ku imaana xilligaasi taageero badan ay lahaayeen runtii oo maanta midkay leeyihiin ka badan laakiin taageeradoodii waa dhammaaday wixii ay sheeganayeen beentoodii waa laga daba tegay sidoo kale dhibaatadoodiiyaa dadka saamaysay waagaa dhaqaalo ma qaadi jirin ceelal ma gubi jirin laakiin maanta ujeedkoodii rasmiga ahaa ayay la soo baxeen waxaa kaleeto meesha ka baxay waxyaabihii raqiista ahaa oo ay shacabka soomaaliyeed ku beerlaxowsan jireen oo ahaa ciidamada soo duulay oo soo xadgudbay aan la dagaalaynaa oo ajaanib ah maanta laakiin haddii kuwaa ku marsimoonayn marsimadii meesha way ka baxday waxaa la dagaalamaya waa dad beeroley ah xoololey ah ganacsato ah oo dukaamankoodii deegaanadaas ku yaalliin dhibaato ay gaarsiiyeen gartay in aysan dadkaan ahayn marka maanta mashruuc kaleete oo ay ka hadli karaan oo ay dhihi karaan cadow soo duulow shisheeyaa jooga dalkoona weeraraya meesha waa ka baxday waxayna maanta la yihiin tiim baro ay isticmaalaan oo ay yidhaahdaan hebel waa gaal oo waddan shisheeyo meeshaasuu ka yimid dadkii deegaanka iyo dowladdii soomaaliyeed oo dadku u igmaday inay dalkan hogaamiso ayaa la dagaalaya maanta
su-aal barana ku weydiye dhowaan waxaad ka hadashay maqaawis leey halgan ka socdo sibaad u durto tiri in laga marka maxaad u durto dhowaan maqaawis leey waxay soomaalidu tidhaahdaa hadal waa margoo kale hadba meesha loo jiid ma aadaa horta hadalkaasi wuxuu ahaa dood socotay afar saacadood oo laga soo qaatay kelif yar oo geel dekamale ah ama faweynun lilmusalliina ah marka isagoo faahfaahsanna dib ayaan ka keenay ujeedkeennu wuxuu ahaa maadaama dad badan oo kacdoomay oo deegaankooda ka difaacanaya cadowga inta lagu fiirsaday awooddooda la wiiqay in kuwan awooddooda aan la wiiqin oo dhibaatadaasoo kale aysan ka imaan number one number two intaa iyagu guulaystaan haddana aysan iyagu dhexdooda xabad isku ridin ama aysan dowladda laftirkeeda ku ridin sidii horu dhacdoo kaleet marka waxaan na bogaadinay oon soo dhoweynay in dadka dowladdu u tagto kacdoonsan jaaniskaasna dowladdu ay ka faa'iidayso arrintii iida ahaydna maadaama annagu aan nahay kuwii shacabka matalayay dowladdii baaqaas asigaah waa ka jawaabtay maantana waxaa arkaysaa taliyihii xoogga dalka iyo wasiirkii gaashaandhigga oo bulshadii la jooga oo furuntii kula jira oo cadowgii la dagaalaya
maxamed mukhtaar saddex iyo toban sano kadib waxa ugu weyn oo hadda al-shabaab jiray maxay tahay runtii al-shabaab dhexdooda markaad fiiriso mar walba laba fikrad ayaa ay isku hayn jireen qole aaminsan in ay soomaaliya xukuumadda ri- ay ka ritaan oo xukunka ay qabsadaan fikrad noocaas ah gudahooda way ka jirtay iyo qole aaminsaneed in expansion la sameeyo oo macnaha regionka oo dhan loo gudbo oo dhulka macnaha dhulka oo dhan macnaha waddamada kale hataa la weeraro oo macnaha argixisada la geeyo fikrad noocaas ah mar walba way jirtay marka waxaad u malaysaa in waxa dhacay ay tahay isku day labadii macnaha isballaariskii qayb ka mid ah inay tahay sababtoo ah marka ay weerarada dhacayeen etoobiya oo iyo marka ay gumaadkay sameynayeen labaduba xilli waa isku wada aadan tahay marka taa ayaan filayaa inay tahay in ay tahay khilaaf ayaga laftigooda dhexdooda ku jiro ah macnaha ma waxaan culeys ka saarnaa inaan etoobiya u gudubno kenya u gudubno oo expansionkii aan aadno oo aan fidno iyo maya macnaha halkan gudaha aan laftigeeda aan isku ballaarino oo aan deegaanadii aan fidino oo aan wada qabsano macnaha fikrad noocaas ayaan dareemayaa inay ku jirto laakiin waxa muhiimka ah oo hadda meesha yaalla waxay tahay ka jawaabidda ay dowladda ka jawaabaysa ka jawaabidda ay dadka deegaanka ay ka jawaabayaan iyo iyadoo si wada siman ay qabiilada isu agaasimayaan laakiin waa nasiib darro in macnaha inay gaarto inay qabiilada ayaga is agaasimaan oo ay iska celiyaan sababta waxay ahayd maadaama ay muwaadiniin yihiin inay ciidamada iyo dowladda ay ilaaliso oo aanba loo baahanba inay ayaga ishubeeyaan laakiin dee duruufta ayaa hadda taagan meesha taagan marka hadda marka ay taagan tahay waxay u baahan tahay in dabaqabasho la sameeyo in la garab istaago in waxyaabaha ka dhiman loo dhammaystiro gaar ahaan waxyaabaha ay dowladda iyo gaar ahaan baarlamaanka looga fadhiya waxay tahay dib u habeyntii shuruuciyada qaarkood iyo shuruuciyada dhammaystirkooda sida ugu dhaqsaha badan in loo sameeyo sababtoo ah waxa aan shabaab kaga duwannaha waxay tahay sharciga ayay tahay haddii laakiin aan sharci la-aan la shaqeeyo macnaha dee ma muuqanayso dowladni ma muuqanayso marka shuruucda ka mid ah waxaa ka mid ah waxaa nasiib daraa laba kun sidaa daati sheegay laba kun iyo toddobadii ayay markii ugu horreysay sharciga la dagaalanka argaxiso la keeno shan iyo toban sano kadib maanta aan taagana lama samayn marka taa dee wax la aqbali kara maaha taa marka waxay u saamixleed hay-adaha dowladda inay si sharci ah wax kaga qabtaan dadka dhaqaalaha siinaya dadka xiriirka la samaynaya dadka macluumaadka u gudbinaya si sharci ah ay wax kaga qabtaan sidoo kale macnaa booliska soomaaliyeed oo lagama maarmaan u ah la dagaalanka ama sugidda amniga isagaa taa laftigiisii maadaama federal aan qaadanay weli lama samayn shuruucdii federaalka oo booliska uu ku shaqayn lahaa oo sidee u wada shaqaynaya booliska hirshabeelle iyo galmudug iyo sidee u wada shaqaynaya laftigeeda ma caddo sidoo kale hay-adda nisa ee shuruucdee lagu dhistirahaa marka dowladnimada waxana waxay ku jirtaa iyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed asna laftigiisa u baahan dib u eegisan lagu sameeyo marka dowladda macnaa waa inay garab istaagto dadka hadda militarily laakiin xukuumadda gaar ahaan sharci dejinta labadood waa inay dedejiyaan inay sameeyaan sharciga sababtoo shabaab waxaan kaga adkaan karnaa sharciga iyo dowladnimo
dhowr jeeroo hore dadka deegaanka way dagaalameen xildhibaanku uu sheegay laakiin meel dhaqay dabcan ay ku guuldaraysteen al-shabaabana dib u hansa deegaanadoodii hadda maxaa laga baran doonaa
horta wax badan baa iska bedelay wixii socon jiray dagaaladii socon jiray waxaan u malaynayaa xildhibaanku soo sheegay gurcaal iyo matabaan magaca ahlusuna lagu dagaal labadii kun sideediyan xasuusta dagaal ba-an lala galay laakiin taas dowladda soomaaliyana way ka fogeedo hadda gacan weyn kama aysan sii karin magac kalena way ku dagaalamayeen dadku maanta waxaad u malaysaa kacdoon ummadda soomaaliyeed gaalqaad iyo qaaldheer baa lagu dagaalama hay-a lagu dagaalamo dhulkaas oo dhan wabxo warxoolo ceeldheertaas yani dhulka lagu wada dagaalamay ahayd maanta waxaa yaala way ka bedelayin wixii hore shabaab wixii laga aaminsanay waxaan hayn laga aaminsan yahay waxay laga filayay waxaan hayn la yimideen culays iyo cadaadis iyo cadaabi ummadda soomaaliya ka malaysanayay la yimideen sababtaasna waxaa is leeyahay soomaalidu maanta way u dhan tahay inay iska celiso laba arrimood oo kale oo muhiim ahna jirta al-shabaab labadii kun saddex iyo tobankii iyo labaiyo tobankii ahayd markii dagaalka dhaba lala galay ee magaalada baraawe la gaarsiiyey waana markii godane uu qoorta ka jaray saaxiibadiisa shabaab markastoo culays la saaro waxaa ku yimaada inay iscaasiyaan dhexdooda isla diriraan dhegtana dhiiga isu wada daraan waxaan rajaynayaa bareesharka iyo culayska hadda maanta shabaab saaran inuu horta kaas kalifi doono waana imaan doontaa inay shabaab dhexdooda is dagaalamaan ta labaad waxay tahay oo muhiimka waddanka abaare badanaa ka jira maanta haddii qabiilada qaarkood ay kacaan oo ku fiir ay kici waayeen oo ku fiirsadaan qabiilka dagaalka haya ee iska xoreeyey waa inay ogaadaan horumarka dowladnimada iyo horumarka maaragtay developmentiga iyo humanitarianka meesha la gey doono waa meesha shabaab laga xoreeyey ee meelaha shabaab haystaan lama geli doono marka ayagoo dantooda ka fekeraya ayagoo soomaali u fekeraya ayagoo cirdigadii gabdhahoodii wiilashoodii sekada laga qasbaya u fekeraya waa inay qabiiladu istaagaan ta maanta socota waxaan isleeyahay mid shabaab soo celinaysa maaha laakiin laakiin dadka bulshada soomaaliyeed wixii laga raba way la timid waxa maqan waxaan isleeyahay waa roolkii dowladda oo aad u yar hadda ka daba dhimo ha ka harin baan u jeednaa ciidankii danab iyo ciidankii guutooyinka deegaankaas joogaan u jeednaa laakiin mobilization ama yani magnitudekii ama nafuudkii dowladnimo ilaa hadda ma arag madaxweynihii waxaan ujeednaa safaruu isaga jiraa wasiirada qaarkood kuwa ugu muhiimsan waxa laga waddanka inay ka maqan yihiin yani marka waxaan isleeyahay war haddii dadkaan dadkaan is abaabulay hadday naaf baxaan oo shabaab ay meelo uga adkaadaan dowladdu ciidanka dhaxalaystay ee shanta sano ciidankii soomaaliya gawaaridu waa dhaxalaystay shantii sano lama isticmaale amisom waa dhaxalaysatay dhaxasha in dib looga jafo waqtiga qaadanaysa marka ha laga faa'iidaysto fursadan waana guushii al-shabaab looga adkaa lahaya qabaan
xildhibaan marka laga yimaado abaabulka deegaanka oo xildhibaanada iyo siyaasiyiintu wadaan dowladdu maxay la wadaag runtii dowladdu dadaal badan ay ku jirtaa iyadoo curdana oo cusub oo hadda doorasho ka soo baxday ayaa cadowgu weerar kusoo qaaday iyada iyo shacabkeedaba taana waxay keentay in madaxweynuhu uu iclaamiyo dagaalka dhan ah argagixisadaas oo lagu difaacayo ummadda sidaa darteed marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladda qaybaheeda kala duwan waxaa la istusiyey in loo wada istaago arrintaa layskana difaaco cadowgaas shacabkana garab waan aragnaa laakiin dowladdu maxay maxay garab wadda laga hayaa dadku is abaabuleen howl baad wadeen xildhibaanaadkiin laakiin xukuumadda iyo hooyadii qafiisyada kale wakti baabaa ma jiraan
dowladdu sidaad og tahay kawariya ahaan markii ugu horreysa hadda waxaa dhacday ciidan iyo gaadiid ka baxay xamar in ay jiiraan dhul badan oo al-shabaab ku haysto oo ay jowhar mareen oo mahadaay ka dhaceen oo fiidow mareen jalalaqsi mareen bulo burda galeen kasii baxeen oo ka gudbeen oo ilaa matabaan dhuus mareeb ay tageen oo qaarkoodna ay hiiraan ka dagaalamayaan maanta qaarkoodna ay ka dagaalamayaan galmudug taa waxaa keenta markaa arrintii id ahayd iyo go-aankii dowladda tallaabaha ay dowladdu qaatana waa cadihinoo maanta wasiirkeeni gaashaandhiga iyo taliyo xoogga meeshay ku sugan yihiin iyo ciidamadii kala duwanaa ee xoogga dalka waa waa la ogyahay marka dowladdu dagaalkan waa lagu soo qaaday waana lagu qasbay iyaduna si mug iyo miisaan leh ayay hadda ugu jirtaa waxaana sii adkeynayna ka xildhibaan ahaan in kacdoonkaas bulsho oo muddo dheer la sugaayo in bulshada nimankaa cadowga ah ay arkaan maanta soo ifbaxay in laga faa'iideeyo oo arrintaa aysan ceermaanin taasna waa ka rajeynayna dowladda insha allah maxamed mukhtaar wasaaradda amniga ka soo shaqeysa gaar ahaan dhaqancelinta iyo hubka dhigista markaad fiirsa al-shabaab oo soomaali dagaalku meel buu ku dambeyn doonaa maxaa loo baahan yahay qorshaha mustaqbalka fog al-shabaab maxaa laga yeela haddii xitaa dagaalka loogu guuleysto oo laga soo qaado dadaalka dowladda
waxaan rabaa joseph tii hore inaan ku darsado waxa arrinta ahayd doorka dowladda waxa ugu muhiimsana uu madaxweynaha qaar waxay tahay inuu u qeexa dadka soomaaliyeed shabaab iyo waxa ay yihiin iyo cadownimadooda oo mowqifka dowladda uu ka cadeeyo waa midda koowaad midda labaad ciidamada waxaa loo isticmaali jiray siyaasad macnaha aad saan la soconno ama ha noqdaan darm ama kuwo kale ha noqdaan waxaa loo isticmaali jiray siyaasad marka ayagana waxaa laga saaray inaan siyaasad loo isticmaalin ee loo isticmaalo hawshii ayaga loo igmaday oo ahayd difaaca dalka inay ka qayb qaataan iyo sidoo kale waxaa la soo celiyey xiriirkii dowladda maraykanka iyo aan la lahayn iyo dowladda turkiga oo ay si ay kaga qayb qaataan la dagaalanka argagixisada waa tallaabooyinka ugu muhiimsana sidoo kale isku xirka ay samaynayso iyo ciidamada dagaalka ka qayb qaadanaya iyo midda afraad midda kaleo jirto ah saxaafadda laftigeeda maana haddii aad fiirisay idaacadda idaacadaha qaranka door fiican ayay ka qaadanayaan dagaaladan soo marka waxaas oo dhan waa dadaal ay dowladda ay samaynayso haddaan usoo laabto jawaabtaada waa runtaa macnaha dad soomaali ah oo badan oo la qalday ayaa jiro oo aan macnaha istaahilin inay shabaab galaan oo dhalinyaro ah oo mustaqbalkoodii uu meesha ku dhumay marka waa lagu qasban yahay in dadkan la kala saaro waata kusoo wada macnaha waxaa lagu qasban yahay in shabaab marka ugu dambeyso wadahadal la geliyo laakiin wadahadalka waa in la gaaray marxalad ay diyaar u yihiin inay wadahadal ku galaan oo ay noqoto ama qaar isa soo dhiibay ama noqoto qaar macnaha nabadda raba inay qaataan ama qaar raba in macnaha cadaaladda la marsiiyo laakiin hadda sida muuqata macnaha waxay laba awoodoo isgarab socota ayay ahayd dee labada awoodoodna ayagana waxay aaminsanaayeen inay guulaysanayaan oo waddanka ay qabsanayaan dee xukuumadda iyo dowladda soomaaliyeed waxay aaminsan tahay inay ayada guulaysanayso wada qabanayso marka wada hadal ma jirin so marka hadda marka tallaabada horeysa waxay tahay waa in la wiiqo ciidan ahaan la wiiqo oo la gaarsiiyo inay diyaar u yihiin wada hadal kadibna la kala shaandheeyo waxay ku xiran tahay marka qofkaasi waxa uu aaminsan yahay kuwa waxaa jiri doona dabcan macnaha in la dilo mooyaane aan wax kale ku qancin oo de fikrad ahaan diyaar u ah inay u dhintaan iyo dad badan oo ka mid ah oo u baahan in fursad nololeed la siiyo mid shaqe la siiyo la keeno xarumaha dhaqan celinta lagu soo daro bulshada sababtoo dadkaas waa dadka u baahan laakiin marxaladaas waxaa la gaari doonaa haddii la yidhahdo marka cambaynka militariga ah uu gaarsiiyo inay u muuqato shabaab inay ku qancaan inaanay guul ayna ku taagnayn oo ay sida hadaatu cabsanaan uu sheegay ay u muuqato inay kala daadasho ay taagan yihiin so marka marka stagekaas la gaaro haddii ala yidhahdo markaas ayaa la kala saari doonaa dadkan
absalan dhowr jeero horoo hadasho waxaad tiri nimankani muddo is ururiyeen awood badan ay leeyihiin dagaal maysan gelin shan toddobada sana ugu dambeeyday hadda maxaa laga ogyahay inaan la kulmi doonaa markay dagaalka
dabcan waxuu la jeedaa al-shabaab al-shabaab lama teestigelin awoodooda shantii sane ugu dambeysay waxaanan ognahay inay ciidana diyaarsadeen dhaqaalana diyaarsadeen laakiin dagaalka argagixisadu ciddii bulshadu la jirta ayaa awood leh military mites ama de machiniska haddii maanta qowdaha ugu awood badan maraykan weeyaan waad ogeed afghanistan waxay ka dhacay waad ogeed iraaq waxay ka dhacay ciidan loogama adkaan karo argagixiso argagixiso waxaa looga adkaan karaa bulshada oo garabkaada istaagtay waxaan is leeyahay waa markii ugu horreysay ee bulsho argagixisa ka dhex dhalatay ay si ula kaca oo aan gambasho lahayn ay usoo istaagtay ay tiraadaan bes waay shabaab maanta waxaan sheegay guuldarrada ugu weyn oo military ma aha guuldarrada ugu weyn la kulmaya waxay tahay inay lumiyeen qalbigii iyo kalsoonidii dadka soomaaliyeed waana guusha aan u jeedo taas maanta garanaysaa marka ciidanka al-shabaab ay leeyihiin muhiim ma ah dhaqaalahoodu muhiim ah dabcan de way way ka dhaqaalo badan yihin waagii hore oo dee logistic wixii baan ka bedelayay laakiin aniga waxaan u jeedaa guuldarrada al-shabaab meeshaan ka arkaya waxay tahay qof soomaaliya oo maanta ay xoog ku heystaan maana qof ay jacayl kula joogaan inuusan jirin qof u arka mujaahidiin inuusan jirin ilaa qof u arka munaafiqiin iyo maafiya mooyaane taas ayaana guusha ah dowladda soomaaliyana waa inay kalsoonidii shacabka haysato ra-iisul wasaare xamse marow hadlayay wuxuu ahaa shacabku ha garab istaageen dowladda waxaad arkaysaa dadka soomaalida ku dhahaya puntland iyo somalilandba shacabkoodu waa garab taagan yihiinoo guryahooda cadow madeegi karaan maxay dadka soomaaliyeed koonfurta u samay la-yihiin maanta ayay marka dadkii soomaaliya dhiiradeen waxay laga rabaa dowladda somalia dhamaystirto dheeridaas oy tirada annaga aan ka horeyna annagaa xaqiijinayna waana markaas markaan anigu aaminsanahay in sharciyada dadka lagu soo rogo dhaqaalaha bixinaya oo la yidhaahdo maxkamad uma tegi kartaan dhaqaalo ma sii kartaan sababtoo baahidaasu ma jirto laakiin intii awood ay soo rogayaan ay awaamiirta haystaan waxaan isleeyahay weli farbaa laaban waana wax xagga dowladda ku maqan
alimaan cabdirasaaq markaad fiirisan maqawsleyda door badanaa ka timid waa la hadal hayaa ma qorshaa jira aad u dejiseen haddaa hadda gaartaan deegaanada ku jaantiin ciidamo dowlaad hogaaminaysaan ma maqaamusley baad la macaamili doontaan mase dad shacab ahoo deegaan ahoo dhiban oo maaragta dagaal kale yaa deegaanka joogo
bismillah horta terminologiga oo macawusley waxaa waaye bulshada deegaanka waa beeraley waa xoololey waa dadkii dhibaatada ay ku qabatay argagixisada ma hogaamiyaanay leeyihiin ma dada yihiin in ay qori qaataanna duruuftaasaa ku kaliftay oo ay naftooda difaacaan qofkuna sharciga islaamka iyo kan qaanuunka dalka waa u ogol yihiin in naftiisa uu uu difaaco mar walbaaba keliya waxay u baahan yihiin in hogaanka loo qabto oo beritooda iyaga dhexdoodana ay dhibaato isgaarsiinin iyaga laftirkoodana argagixisadu intaa kaligood meel ku beelahsato aysan aysan qalanin saa darteeda marka dowladdu ay u sameynaysaa in ciidamadeeda ay ka barbar dagaalamaan maxawisleyda ama bulshada deegaankaas degan marka waa dad oo naftood horayaal ah oo deegaankooda iyo dadkooda iyo difaacanaya sharcigan oo u banaynaya dabcan marka isma lihi aniga wax dhibaato ah intii dowladda la joogto ka imaan karta maxaa yeele towjihinaa ku socota aagga markii la gelinayo caskariga soomaaliga oo dowladdu dirta sidii loo gelinayo loo gelinayaa hadhowtiina intii u baahan in ay ciidamada qaran kamid noqdaanna waa la gelinaa kii kalena beertiisa iyo xoolihiisa ku laaban doonaa
hubka dhigist ma naqan arinta labaduba labada erayo oo aada hogaal ku tahay maxaa laga yeeli doonaa markuu dagaalku soo dhamaado runtii soomaaliya waxay leedahay qorshe la yidhaahdo qorshe- qorshaha qaranka ee dhaqan celinta kaa marka wuxuu ka kooban yahay dhowr marxaladood marka ciidanka militariga ay soo qabtaan qofka ee shabaab ah waxay ku xiran tahay dabcan marka laga tago xaaladiisa caafimaad macnaha qiimeyn ayaa lagu sameynaya oo ah ma qofkan qof khatar ku ah qaranka soomaaliyeed oo macnaha ama dembiyo waaweyn soo galay haddii uu noocaasi uu yahay dan wuxuu otomaatikale aadaya maxkamadda ayuu aadaya laakiin marka la qiimeeya haddii loo dareemo inuu yahay qof la qalday markaas waa marka qofka la keenayo dhaqan celinta la keenayo oo la barayo macnaha xirfad la sameynayo oo taa ka mid ah laakiin arrinta ah ee hubka dhigista manaha waxyaabaha hadda oo cilladaha hadda ay ka imaanaya ka mid tahay hadda waxaa maqlaysaa in dadka deegaanka in niyada loogu dhisayo la yidhaah shabaab hubka soo furta taa marka macnaha waxay u baahan tahay tababar ayay u baahan tahay hadda in laga gaarsiiyo oo ah inaan qofkii la dilin haddii shabaabka dhalinyarada ku jirta ay dareemaan in hubka marka laga qaadanayo daraaddeed loo dilaayo qofku waxaa adkaanaysa inuu isdhiibo marka ciidamada dadka deegaanka ah waa in lagu tababaro in la yidhaahdo markaad hubka dhigis ku samaynaysaan looma baahno qofkii haddii uu isdhiibaba in aad dishaan oo si aad hub ugu qaataan waa in aad qofkii ammaan siisaan si dad badan ay u dareemaan haddii ay isdhiibaan inay ammaan helayaan oo ay fursad u heli karaan inay dadka caadiga iyo dowladnimada iyo noloshii ee laga qalday inay kusoo laabtaan marka dadaallo dhinacyo badan ayaa socda oo oo dee deg deg ah duruufta sida la sheegay macnaha waa maanay u diyaarsanayn xukuumadda qorshihii la rabay maanay dhamaystirnayn laakiin hawsha hadda socota waay marka dadaaladaasa ayaa hadda jira
hay-adda sirdoonku dabcan xog iyo in la helo muqaabaraad door intee lay qaadan kartaa dabcan dagaalka militariga wado dadka deegaanka wado sirdoonkaad kasoo shaqaysay maxay ka qaadan kartaa
adqadiro waktigaan hadda waxaan is leeyahay waxaa la gaaray waktigii intelligencyga loo baahnay waktigii nabad sugiddu ay ahayd ama nabad sugid ha noqoto ama militariga ha noqoto laakiin waktigii xogta loo baahnay weeyaan waqti lala soco lahaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab intaysan imaanin meesha ay weerar ku soo yihiin awooddooda meesha ay saarayaan hubka nuuca ay wataan madaxdoodii meesha ay joogto haddii ay meelaha qaarkood dib u qorasho ka samaynayaan waqtigan waa waqti loogu baahi badan yahay intelligencyga waana waxaan isle maanta isleeyahay hay-adda nabad sugidda in ay saddex ujibaarto dadaalkeedii haddii dhaqaale ka dhimanayo in la siiyo haddii aqoon ka dhimaneed in lagu kordhiyo haddii xoog ka dhimanayd in lagu kordhiyo militarigu sidoo kale intelligence uu leeyahy in la sameeyo hadday samaysan tahane runtii laga shaqaysiiyo xarumo laysku dhaafsanayo xogta iyo maaragtay iyo wada shaqaynta laysku dhaafsanayo oo ciidamada amisom iyo ciidamada militariga soomaaliya iyo wadamada kale ee soomaaliya deriska maanta ama la shaqaynaya in xogta al-shabaab maanta aada baahi loo qabaa haddii taas marka lagaha qabtiro dadka militariga iyo daroontan iyo qabaailada is-abaabulay waxaan isleeyahay guul weyn ay ka gaari karaan al-shabaab waana fursadeedii maanta soomaaliya kusoo bandhigi laha awoodeeda sirdoonka maanta ugu dambeyn xildhibaane maxaa kusoo gabagabayn lahayd barnaamijka waxaan kusoo gabagabeynayaa in dhammaan bulshada soomaaliyeed ay gacnaha isqabsadaan dowladooda garab istaagaan bulshada is-abaabushay ee dhibaatada ka kacdoomay argagixisada in la taakuleeyo cid walba ciddii heli kartaa dhaqaale ciddii heli kartaa raashin ciddii daawo heli kartaa inay tagaan goobaha dagaalka sidoo kaleete dhaqaatiirta waa waxa ugu muhiimsan dhalinyarada dhaqaatiirta hadda soo baxay kuwii hore dhammaan in laysugu tago aagga gabdhuhu ay biyaha ka daba qaadaan dhallinyaradu ay is-abaabusho intaba loona guntado in nimankaas cadowga ah la yska wada qaado oo aan dowlad loogu simin oo deegaan keligiis aan loogu simin sida hadda koor dhici jirtoo kaleete oo deegaanada kaleetoo dhan oo deegaankai la dagaalaanba deegaanka deriska la ah uu ka kaalmeeyo waxaa dhacday reer bacadweyne waa lagu fiirsaday way baabi'iyeen waxaa lagu fiirsaday reer wasiil maanta seefta waxay dul saaran tahay reer baxdo iyo iyo reer hiiraan marka maalin walba haddii oo mid mid loo qasho waxaan noqonaynaa saddexdii dibi mid walbaba libaaxa si gooni ah keligiisu cunay marka gacnaha aan isqabsanno cadowgu maanta waa taag daran yahay waa dhaqaalo daran yahay waa marin habaabay beentiisiina bannaankay usoo baxday marka si wada jir eheliyadaas inaan isaga wada qaadno dowladduna si gaar ah waxaan ugu baaqaynaa in aysan ceermeelin arrintaa jaaniska maanta taaganna laga faa'iideeyo oo nimankaas cadowga ah si wanaagsan cashar loogu dhigo
runtii waxaan qabaa in qolo walba door gooni ah ayay leeyihiin aniga waxaan horta aada ugu soo celcelina u ammaanayaa doorka ay xukuumadda ka qaatay dabcan wuxuu u baahan yahay sida uu xildhibaanka sheegay in la xoojiyo la dhammaystiro oo aan arrintaa loo kala harin bulshada deegaanada kala duwanna in aan dhammaanteen ka wada qayb qaadno waa arrin laga maarmaan ah laakiin doorka aan weli dareemayo in aada u baahan in culayska loo saaro waxay tahay baarlamaanka inuu ku dadaaliyo xukuumadda inay ku dadaalaan inay shuruucda sameeyaan shuruucda dhiman sababtoo ah suuragal ma ah in waddankan shan iyo toban sano la yihahdo sharciga argixisada weli ma lihin laakiin haddana waxaa la dagaalamayna argixiso maxaa hortaagan
sharcigaas dhowr jeeraa baarlamaanka la keenay laba kun toddobadii keliya ma aha sidoo kaleete baarlamaankii oo sagaalaad inuu yahan umalaynaa isagana waa la keenay saasoo kaleetu wuu mari waayey dalkan waxaan ognahay inuu dowlad rabo laakiin duul qarsoonaa diidan duulkaas qarsan soomaaliya ka mid ah ajaanibaa ka mid ah laakiin insha allahu baarlamaanka yaa diidan in la meel mariyo baarlamaanka maanta jira wuu meel marin doonaa biidn illahi alkariim annagu kanaan ku jirnaa kuwii hore kuma jirin marka waa la meel marinayaa
yaa diidan wallaahi cid hadda kooni loo tilmaami kaloo diidan ma naqaano way midabo badan yihiin marka midabadantaas daahan waa laga rogaa waana la marsiinaa insha allah maya waxaan umalaynaa xildhibaanka inuu ka xishoonayo waxa meesha uu mari waayo siduu sheegay waa baarlamaanka baarlamaankana dee cidda cod kule waa naqaana waa xildhibaanada marka in shan iyo toban sano la yidhaha dadka soomaaliyeed sharci ma lihin argagixiso haddana waxaan la dagaalamaynaa argagixiso wax la aqbali kara maaha laakiinse waxaan laga maarmayn sharcigaas oo aan looga maarmayn kuwa hadaati aan sheego ahayd kii booliska kii nabad sugidda in dib eegis lagu sameeyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah dowladnimada waxay ku jirtaa sharcigay ku jirtaa annaga waxaan shabaab kaga duwannaha waxay tahay sharciga ayaan kaga duwannaha taa waayo marka laakiin haddaan dhahno sharcigi ma samaynayno oo xabad keliya aan kula dagaalamaynaa nooma suuroogeyso sidoo kale wacyigelinta ayadana laftigeeda macnaha waa door muhiim ah sababtoo waxa ay dadka ku beerlaxusan jiray macnaha waxay tahay inay dadka qaldaan marka inaan wacyigelinta uma baahna sida dhaqaalaha militariga oo kale dhaqaale ka yara u baahan tahay macnaha kulligeen marka inaan u istaagno wacyigelinta ama mid ha noqoto mid qoyseed ama mid qofeed ha noqoto ama mid qabiileed ha noqoto ama mid qaran ha noqoto inaan doorkeena aan ka wada qaadano waxaan is leeyahay ayadana waa waa muhiim sidoo kale diblomaasiyadda maanaha mar kasta oo arrimaha soomaaliya ay dagaalada noocan ay jiraan soomaaliya maaha waddan jasiirad ku yaal maaha waddamada dariska macnaha saameyn ayuu kuleeyihiin waddamada ciidamada ay ka joogaan saameyn ayuu kuleeyihin waddamo kaleoo naga fog fog laftigooda saameyn ayuu kuleeyihin ayaga laftigooda in cambaynka diblomaasiyadda ah lasii derdergeliyo si sababtoo ah nimanka la yidhahdo shabaab waxay laba kun iyo labaiyo tobankii ay heshiis la galeen alqaacida oo macnaha ah inay yihiin urur caalami ah inay yihiin marka haddii urur caalami hadday yihiin waa loo ololbadsadaa oo caalamka o dhan ayaa si ay dagaalkan mid loo dhan yahay looga wada noqdo in laga shaqeeyo arrinkanka waxaan kusoo koobin lahay horta number one in xildhibaanada la yidhahdo goboladiina aada oo qabiilkiina kiciya oo garab istaago kalsooni siiya taas waan qabaa number two mas-uuliyiinta dowladda ee ugu sarsarraysa oo hay-adaha amnigu ku jiraanna in ay isu qaybiyaan waddanka si ay communitiga iyo deegaanada u garab istaagaan maamul goboleedyada soomaaliya in laga arko dagaalka inay daacad ka yihiin sida hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed jubbaland waa budagaar u tuman puntlandna waa budagaar u tuman laakiin nimanka cadowga oo jubbaland waa la haystaa lakin waxaan isleeyahay dhaqaaqa iyo dagaalku meeshu hadda ka socdo waa dhinacaan marka abaartu dhinacay ku habsateen dhinacani u badanta marka waxaan isleeyahay awoodda maamul goboleedyada ilaa hadda ma aragno hadda haddii nimankii madaxweynayaashii hore ay dee si kala hor ugu laabantahay ma ogi laakiin haddana waxaan ka rabaa aniga dowladda maxamed dowladda xasan sheekh maxamuud iyo maamul goboleedyadiiyo si wada jira qabiilka soomaaliya u garab istaagan oo ciidamadoodii iyo sardoonkoodii iyo qabiiladoodii garab taagaan u baahana haddii shabaab aan si wada jiro loola dagaalamin shabaab dadka way ku dhex noolaa doonaan meelo badanay ku badbaadaanna way heli doonaan dhammaantiin aad baad umaadsantay